taswiirta afar iyo tobnaad nabiga la yidhaahdo nebukadeza ayaa helay riyo markaasi riyadaasi iyada ah waxa ay noqotay mid isaga ku abuurtaa murug oo uu seexan waayo marka waxa uu yeedhay nimankii caaqilada ahaa oo wuxuu ku yidhi waxa uu yidhi waxa aan helay riyo midaasina waxay noqotay mid i murugaysa maxay tahay macnaheedu haddii aad ii sheegi waysaan riyadaasi micnaheeda kulligiin waan idin laynayaa markaasi nebi nebukadeza hataa ma uusan garanayn ama xasuusan karin riyadii waxay ahayd ma jiro bay ku yidhaahdeen nimankii caqilada ahaa wax kasta oo aad tidhaahdo rag ka jawaabo in la helo mana jiro boqor weligii weydiiyey nimankiisa caqilada ah in ay sameeyaan wax kasta oo lagu amro markaasaa waxay ku yidhaahdeen riyadaada cid kuu sheegi kartaa ma jirto ilaahayga mooye taasi iyada waa ay ka caraysiisay boqorkii oo wuxuu amray in la laayo iyaga markaasi boqorkii amar wuxuu ku bixiyey in la soo qaqabto nimanka caaqilada ah oo ay ka mid ahaayeen daanyeel iyo saddexdiisii saaxiib daanyeel waxa uu boqorkii weydiistay in uu siiyo fursad uu markaasi kaga fikiro in uu turjumo riyadaasi markaasuu daanyeel waxa uu weydiistay saaxiibadii in ay u tukadaan si uu markaasi u arko riyada macnaheeda daanyeel ayaa haddana ku noqday boqorkii oo ku yidhi wax kasta oo aad amarto cid kuu samayn kartaa ma jirto ilaahayga weyn ee macbuudka mooye ilaahay waxa uu kuu sheegayaa ama kuu sheegi karaa maalmaha soo socda waxa dhacaya markaa boqorkii riyadiisii waxa ay ahayd oo uu arkay boqortooyada adduunka waxa uu arkay boqortooyo weyn oo markaasi boqortooyooyinkii kale burburiyey taasina waxa ay ahayd boqortooyada ilaah oo weligeed ahaan doonta oo jiri doonta riyadaasi waxa ay ahayd riyo layaab leh oo uusan nebiga weligiis arkin waa nebi nebudukaaze eh oo markaasi waxa ay noqotay mid isaga farax gelisa markaasi waxa uu hadiyad culculus siiyey daanyeel oo waxa uu ka dhigay nin markaasi madax ah daanyeel waxa uu ogaa inuusan turjumi karin riyadaas keligiis in uu ilaah weydiisto mooye daanyeel markuu boqorka u tegey ma uusan ku dhihin aniga ayaa kuu turjumi kara riyada laakiin wuxuu ku yidhi ilaahayga weyn ayaa kuu turjumi kara imise innaga inaga mid ah oo doonaya in iyagu is sharfaan ama doonaan magac intii ay markaasi sharfi lahaayeen ama magac siin lahaayeen ilaah